حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان
على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan ku falanqaynayno daryaalka tixgelinta iyo mudnaanta islaamka uu siiyey caafimaadka bini'aadamka iyo sida uu arrintaas u qaadaadhigay qur-aanka iyo sunnaha الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا
xalqadii hore ee barnaamijka waxaan diiradda ku saarnay shumuuliyadda iyo dhammaystirnaanta diinta iyo inuu allah ku jaangooyey dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha bini'aadamka sidaasi la mid ah waxaan isdultaa kooban ku samaynay ahmiyadda islaamku uu siiye caafimaadka iyo sida ay kitaabka iyo sunnaha u qaadaadhigeen mowduucaas allaah idinkii waxaan xalqadan ku faaqidi doonnaa daawooyinka rabbaaniga ah ee allaah iyo rasuulkiisa inoo cadeeyeen kuwaas oo haddii dadka sidii loo faraya ula yimaadaan uu allaah ku siinayo caafimaad dhammaystiran ugana fogaan karaan cudurrada asiiba bini'aadamka daawadaas waxaa ka mid ah ducada tufta adkaarta sadaqada iyo waxyaabaha la midka ah daawada ugu xooggan uguna waxtarka badan waa qur-aanka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa casiiska ah ku leeyahay وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
مركل الله وحوليه
يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين sheekh suldaan moxamed aala moxamed ayaa sharaxaad inaga siinaya macaanida ay xambaarsan yihiin labada aayadood wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxmatun lilmu'miniin aayaadkan ilaahay subxaanah wa tacala wuxuu inoogu sheegayaa inuu soo dejiyey qur-aanka waxyaabo gudahooda shifaa iyo raxma ay ugu jirto caafimaad iyo raxmad ay ugu jirto ama caafiye iyo raxma ay ugu jirto kuwa mu'miniinta ah waxaa ilaahay aayaddaa ku gebagabeeyey walaa yaziidu adaalimiina ilaa khasaara kuwa daalimiinta ahna khasaare mooyaane wax kaleto u siyaadin maayo marka macno ahaan waxay tilmaamaysaa qur-aanku wuxuu koobsanayaa wax lagu baskado iyo wixii lagu gaari lahaa raxmadda lagu gaari lahaa ilaahay raxmaddiisa taasina dadka oo dhan maaha sida haddaba aayadda inooga muuqato waxay khaas u tahay dadka mu'miniinta ah ee wuxuu kulansanayaa caafimaadkii iyo raxmaddii waxa allaala wixii lagu caafimaadayay iyo raxmaddii wixiina gaarsiinayay taasina dadkao dhan maaha waxay khaas u tahay kuwa mu'miniinta ah walaa yasiidu adaalimiina ilaa khasaara walaa yasiidu u kordhin maayo aldaalimiina kuwa daalimiinta ah ilaa khasaara khasaare mooyaane marka waxaad ka fahmaysaa kuwii daalimiinta ahaa sababtuu waxba ugu siyaadin waayey ee qur-aankani ee waxa weeye waa rumays la-aanta aanay rumaysnayn iyo ku camalfal la-aanta aanay ku camalfalaynin suuratu yuunis ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi yaa ayuha nnaasu qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaaun lima fi suduur wa hudan wa raxmatun lilmu'miniin aayaddaana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoogu sheegay in kitaabkan eh, in ilaahay uu dadka usoo dejiye mawcida mawcidadaasoo ah haddana waxa weeye mataqaanaa eh, xagga rabbi ka timi waxaa inoo raacda mar labaadka wa shifaaun lima fi suduur laabaha wixii gala oo dhan ayuu mataqaanaa u yahay shifo u yahay caafimaad u yahay wa hudan hanuun oo ah dariiqii mataqaanaa ina tusaayey eh, aan ku gaaraynay ilaahay subxaanahu watacaala ku gaarayna iyo raxma waraxmatun lilmu'miniin iyo raxmad labadaba sababtooda ayaa iyagana ku jirta hudan waa cilmiga xaqa iyo gocmalfalkiisii raxmaduna waa wixii khayra xasilayey labadaaba waa ku jiraan baa ilaahay subxaana watacaala marka waa mawcida mawcidadan iyo wacdigan ayaa bixinaya min rabbikum bay ka timi xagga rabbigan bay ka timi wuu idinka digayaa acmaasha idiin waajibinaysa sakdiga iyo carada ilaahay subxaana watacaala ayuu inooga digaya taasoo keenaysa ciqaabkii rabbi subxaanahu watacaala xadrigaasina waa xadri bayaana oo mataqaanaa adag bayaankiisu asarka iyo waxa ka yimaadaana ay cidda la timaada iyo mataqaanaa raadka ka yimaadaana uu ku dhici doona halali doona culimadu marka waxay idhaahdeen wahudan wa raxmatun lilmu'miniin Eh, wahudan waa xaqii iyo walcamalu bihi cilmigii xaqa iyo ku camalfalkiisa raxmadiina waxa weeye maa yaxsulu min alkhayr walixsaan walthawaab alcaajil aw ilaajil raxmadiina waa saas oo kaleeto waa thawaabtii iyo mataqaanaa khayrkii hadda aad helaysiiya kii dib loogu dhigaya ducada in allaah loo qeyla dhaansado ayaa ka mid ah daawooyinka rabbaaniga ah ee allaah ku suuliyo cudurrada qofkana caafimaadkiisa ugu soo noqdo allaah isagoo ka warramaya nebigiisa ayuub calayhi salaam oo in ka badan siddeed iyo toban sanno la dhibanaa xanuuno aad u daran oo culayskiisa allaahu keliya uu garanayo wuxuu yidhi وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين sheekh maxamed ismaaciil ha inoo bidhaamiyo ducadii nebi ayuub iyo caafimaadkii uu ka helay waayuuba wadkur waxaad xustaa ayuuba nebi ayuub id wakhti naadaa uu qayshaday rabbahu uu u qayshaday oo uu yidhi annii aniga masanii waxa i taabtay adduru dhibaato wa anta adiguna arxamuraaximiin inta naxariisataad ugu naxariis badan tahay fastajabnaa lahu goortiiba waan ajiibnay ka- fakashafnaa waannu ka faydnay maa bihi wixii ku sugnaaday ee min durin dhibaato ahaa oo dhan waan ka faydnay wa aataynaahu ahlahu ubadkii uu dhalay afar iyo tobanka ahaana dib baannu ugu soo noolaynay wa midlahum macahum intii uu yacni haystay in la midoo afar iyo toban kale'ana dib baannu ugu soo noolaynay oo toddoba wiil iyo toddoba gabdhood bay markii hore ahaayeen iyaga laftoodii biqudrati اljabbaar dib baa loo soo nooleeyey wa midlahum macahum intii in la egna waannu u kordhinay raxmatan min cindina naxariis xagga yaga uga ahaatay bay ahayd wadikraa inay kuwaana qaataan baan uga jeednaa lilcaabidiina kuwa ilaahay ku xidhan ee caabuda daawooyinka waxtarka leh oo allaah ku suuliyo cudurrada kuna soo celiyo caafimaadka waxaa ka mid ah tufta sida ku cad axaadiista suubanaha sala allahu calayhi wasalam sheekh cusmaan maxamed shire oo loo garan og yahay sheekh cusmaan dacwo oo ka mid ah culimmada muslimiinta ayaan su'aalo ka weydiinay arrimahaas أخوتي في الإسلام إلهي سبحانه وتعالى قرآن كريم كاوحكو يري وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن قرآن كحقي سوحنكسه أندجنين ما هو شفاء وعافماد وع والرحمة يا النحريس للمؤمن ضدك مؤمنين تا عافماد يا النحريس أي إلا يا مؤمنين تا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ظالمين تنمكر يا وحن خسارة kitaabka ilaahay waxa weeyaan kitaab dhammaystiran waa hanuun waa caafimaad waa naxariis waa barako iyo khayr xadiis bukhaari uu wariyey saxiixiisa oo ibnu cabaas radiallaahu canhumaa uu wariyey waxa uu sheegay koox oo ka mid a asxaabta nebi maxamed ay soo mareen ceel meel biyo ah oo markaa nin la qaniinay uu ku sugan yahay nin oo ka mida dadkii ceelka meesha jooga biyaha ayaa u bandhigay ninkii dadkii saxaabada ah ayay u bandhigeen war maydinku jia mid wax tufa meeshan ceelka biyaha waxa ku sugan qanin la qaniinay nin iyaga ka mida tegey wuxuu ku akhriyey faatixatulkitaab suuratulfaatixa intii u doono fa barra'a ninkii waa bogsaday markaa wuxuu la yimi cari ayuu la yimi ilaa asxaabi asxaabtiis fa karihuu daalika arrinka way kodeen saxaabadii way naceen wa qaaluu waxay lahay akhadta calaa kitaabi illaahi ujra kitaabka ilah baad ujuuro ku soo qaadatay xataa qadimuu lmadiina ilaahay madiina soo galeen fa qaaluu waxay lahay yaa rasuula rasuulka allow kitaabka ilaahay ayuu ninkan ujuuro ku qaatay fa qaala rasuululahi sal ly sl rasuulka alle wuxuu yidhi inna axaqa waxa u xaqnimo badan maa akhadtum calayhi waxaad ku qaadataan ajran ajar kitaabullah kitaabka ilaahay baa u xaqnimo badan marka laga hadlayo daawooyinka noocyadeeda kala duwan waxaa la yidhaahdaa waxay u qaybsamaan kuwa ka hortagga ah oo allaah ku ilaalinayo badqabka caafimaadka insaanka sidoo kalena looga hortago cudurrada ka hor intaysan dhicin iyo kuwa ka dabatagga ah oo la isticmaalo kadib markii uu cudurku yimaado si loola tacaalo diinta islaamka waxay si loo ilaaliyo badqabka caafimaadka basharka ay bixisay talooyin iyo tawjiihaad wax ko-ol ah si loo ilaaliyo caafimaadka waxayna sidoo kale tilmaamtay daawooyin haddii la isticmaalo ka hortagga ah oo kaa qabanaya cudurrada mid ka mid ah waxyaabaha ka hortagga ah ee diintu tilmaamtay waxaa ka mid ah sadaqada oo ah daawo waxtar leh nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi sadaqada ku daaweeya midkiina jiran sheekh cabdiwaaxid isxaaq muuday ayaa inoo sharaxaya saamaynta sadaqada iyo waxtarka ay ku leedahay caafimaadka qofka ku dadaala bixinta sadaqada shareecadu waxay runtii aada ugu dadaashay sixada iyo caafimaadka weliba laba qaybood bay ka hadashayoo muxuu ah ka hortag shareecadu way samaysay oo meeshana alwiqaayatu khayrun min alcilaaj macnaha waxyaalaha sixada qofka sixadiisa iyo caafimaadkiisa waxyaalaha ilaali shareecadu aad bay ugu hadashay oo muxuu ahaa ka dafciya qofka dee cudurada iyo waxyaalahaas kow waxaa ka ah sadaqada sadaqada runtii aad bay u qaybo badantah aathaar badanna dee arrintaa way ku soo aroortay sadaqada waa cajiib wo ibnuqayim wuxuu leeyahay raximahullah kitaabkiisa alwaabil sayib min alkalaami dayib wuxuu leeyahay fa ina lisadaqati ta'hiiran cajiiban fii dafci anwaaci albalaa walow kaanat min faajirin aw daalimin bal min kaafirin fa ina allaha tacaala yadfacu biha canhu anwaacan min albalaa wa hada amru macluum cinda annaasi khaasatihim wa caamatihim wa ahlu lardi kulluhum muqiruuna bihi liannahum jarabuuhu sheekhu wuxuu leeyahay sadaqadu saameyn cajiib bay ku leedahay balaayada ka hortaggeeda balaayaday bay kaa dafcin walow haaba ka ahaato sadaqada faajir baa ka ahaato daalim baa ka ahaato kaafir baa ka ahaato ilaahay subxaana wa tacala wuxuu kaga dafcinayaa aafadii noocyo badan oo dee balaayo ah arrinkaana waa arrin macluum oo dadka la ogyahay khaasadooda iyo caamkoodaba ahlu ardaha dhammaanna wayba qireenoo maxaa yeele waaba la tijaabi waa la sida ku cadiinta islaamka culimmada muslimiintana in badan ay ka dhawaajiyeen tajruba ahaanna loo arkay waxaan sadaqada ka dhicin islamarkaana xilliyada qaar ka saameyn badan qiyaamka amba salaatuleylka marka laga yimaado fadliga iyo ajirka weyn ay xambaarsan tahay qiyaamuleylku waa mid ka qayb qaata caafimaadka jirka bini'aadamka qiyaamuleylka ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah daawooyinka ka hortagga ah ee ugu nacfiga badan caafimaadka bini'aadamka waana mid jirka ka ilaaliya xanuunada qaar xoojiya awoodda jirdhiska islamarkaana nashaad iyo firfircooni geliya maanka iyo murqaha bini'aadamka salaadan ayaa ah mid ay ku jiraan daawada jirka iyo hagaajinta qalbiga iyadoo salafku tilmaamayaan in waxtarka caafimaad ee laga helayo salaatuleylka iyo salaadaha kaleba aysan ku jirin cibaadaadka kale oo allah ku addoonsaday addoommadiisa waa kan sheekh suldaan moxamed aala moxamed oo si qoto dheer u sharaxaya salaatuliilka iyo faa'iidada caafimaad ay xambaarsan tahay xadiiska tirmidi abi umaama isaguna wuxuu nabigeena sala allahu calayhi wasalam uu maaratay uu ka maqlay inuu yidhi calaykum biqiyaami leyl waxaad la timaadaan qiyaamu leylka habeenkii kaca niska dambe kaca siddeed saac iyo wixii ka dambeeya ilaa sagaal saac haddaad kici kartaan haddii kalena toban saacba kaca ilaa salaadda laga tukanaya maxaa yeelay waa da'bu saalixiin buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yidhi asaalixiina qablakum kuwa idinka horreeyey waa waxyaabihii mataqaana caadaadkoodii fiicnaa ay rabbi subxaanahu watacaala ugu dhowaanayeen weeye wa huwa qurbatan ilaa rabbikum waxayna tahay waa qurbadii rabbigii idiin dhoweynaysay wa mukafaratun lisiyaa'aat waxay idinka masaxaysaa dembiyadii wa manhaatun lilism waxay joojisaa ama difaacdaa isimka iyo mataqaanaa dembiga wa madradatun liddaa waxay mataqaanaa maaragtay meesha ka saartaa ama burisaa xanuunka can iljasadi jirhka xaggiisa ayay burisaa salaatuleylka wuu fiican yahay alxamdu lilah waa min asbaabi xifdi sixa wuxuu ka mid yahay asbaabta xifdiga sixa sixada oo maanta o dhan baad mataqaana taagan tahay oo aayad akhriyaysaa kadib baad rukuucaysaa kadib baad maaragtay marka jirka o dhan wuxuu qaadanayaa mataqaanaa jimicsi fiican buu qaadanayaa wuxuu qaadanayaa istaagga tirada badan ee lugaha oo mataqaanaa aan kaba sideen ay taagan yihiin rukuucda sujuudda dhammaan maaragtay wareegii dhiigga oo dhan bay mataqaana maaragtay ka shaqeynayaan waxay kaloo ka shaqeynayaan mataqaanaa dhacaamadii jirka ku jira oo dhan inay shaqeeyaan waxay ka shaqeynayaan maskaxdii oo mataqaanaa tadabbur samaynaysa baa shaqeynaysa lafteedu oo u fiirsanaysa aayaadkii markastoo tadabburkaagu bato iyo fikirkaagu batona waxaa kuu siyaadaya mataqaanaa maaragtay maskaxdaada iyo garashadaada iyo way siyaadayaan haddii kaleeto dee asfalasaafiliinkaad noqonaysa oo dadka mataqaanaa maaragtay asaasaqa ilaa kuwa mataqaanaa ilaahay ku xidhan ma asaasaqaan ee qur-aanka akhrisanaya ee soo jeeda ma asaasaqaan waxay kuu tahay soo jeedkaasi xitaa mataqaanaa maaragtay waa ribaad oo habeenkii oo dhan haddaad mataqaanaa maaragtay xaalad cadow la tarqubayo aad cibaadaadkaa ku soo jeedo dee adoo soo jeedo oo hubkaaga ku ag yaallo oo diyaara baad wixii ku imanaya baad mataqaanaa maaragtay wanaasiratun lilmadluum waxay u gargaartaa ka madluumka ah ilaa habeenkii dhan buu ilaah baryaya
marka laga hadlayo daawooyinka rabbaaniga ah ee ka hortagga ah waxaa ka mid ah adkaarta uunana baray rasuulka sala allahu calayhi wasalam kuwaas oo faa'iidadooda iyo waxtarkooda ay sunnadu aad isula dhex qaaday salafkuna ay in badan tajrubeeyeen adkaartaas waxaana ka mid ah من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجاه بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجاه بلاء حتى يمسي
waxaa sidoo kale jira adkaar kale oo muhiim ah isla markaana dhufays iyo xersixir u ah qofka muslimka ah waana adkaartan اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
sheekh maxamed ismaaciil ha noo sharaxo qiimaha labadan adkaar ee aad maqasheen iyo faa'iidada ka hortaga ay u leeyihiin caafimaadka insaanka بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مقع إلهي وحسهلا ماها ومقع مركع دونتي نبي الله نوح مركع دقاق يسو سلفك لغو استعرى بسنك إلهي بوها بالروسنكيو بريق اللوغو قبتانا بسم الله بوها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم bisinka ilaahay wixii niyad loogu qabto ilaah waa barakeeya wixii shay laga doonayo barako oo aan bisinka ilaahay loo qabanna fa huwa abtaru aayo iyo cidhib dambe ma yeesho marka bisinka ilaahay baad cuskanaysaa bismi illaah magaca ilaahay baan cuskaday alladii allihii laa yaduru aanu dhibi karayn maca ismihi ruuxa magaciisa cuskada shay-un fi lardi walaa fi samaa axadka iyo ruuxa allaah magaciisa cuskada magaciisaas uu cuskaday looma soo dhaafi karo ilaaha magaciisu difaaca adag uu yahay ilaahaasaan magaciisa qabsanaya wax samooyinka wax dhulka ku uumani uma soo gudbi karo walaa fi samaa'i samada wax ku uumanina ma soo gaadhsiin karo wax dhibaatoa magaca awooddaale ee ilaahay magaciisa ah ilaahaasaan magangelayaa isamkiisa bismi illaah magaca ilaahay baan cuskaday alladii allihii laa yaduru aanu dhibi karin maca ismihi magaciisa magaca alleh ciddii cuskata shay-un shayna aanu dhibi karaynin fil ardi dhulka ku nool walaa fi samaa'i samada ku uuman wa huwa ilaahay assamiicu ilaaha maqlo weeyaan addoomihiisa alcaliimu xaajooyinkoodoo dhanna ilaaha u cilmiga leh ayaan magaciisa aan la soo gudbi karaynin aan dayr iyo ka dhiganayaa difaacadag saddex jeer baad gabalku markuu dhaco iyo waagu markuu guduuto daw- ducada aad ku ceshanaysa acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq intaana saddex jeer baad odhanaysa acuudu waxaan magan gelayaa bikalimaat illaahi taamaat kelmadaha ilaahay ee waafiga ah min shari maa khalaq wax kastuu ilaahay abuuray kelimaadka ilaahay ayaan ka magan gelaya waxaa sidoo kale la dhayalsan karin qiimaha suuratulbaqara ay u leedahay ka hortagga cudurrada sixirka iyo balaayada imaamu muslim wuxuu saxiix ku soo guuriyey xadiid uu abil umaamata albaahili ka warinayo nebiga sala allahu calayhi wasalam oo odhanaya حدثني ابو امامه الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة akhriya suuratulbaqarah qaadashadeedu waa barako ka tegisteeduna waa qoomamo badaladuna uma babacdhigi karaan mucaawiya wuxuu yidhi albadala waxaa loola jeedaa saaxiriinta sheekh cutheymiin allaha u naxariistay isagoo tacliiqinaya xadiiskan wuxuu yidhi suuraddaani waxay qofka ka ilaalisaa sixirka saaxiriintuna ma lahan awood ay ugu babacdhigi karaan maadaama saaxiriintu ay yihiin nuuc ka mid ah shayaadiinta allahna uu sha'nigooda ka yidhi وما هم بضارين به من احد الا باذن الله sheekh cutheymiin allaha u naxariistee wuxuu isagoo hadalkiisa sii wata uu yidhi sidaas darteed wuxuu nebigu noo sheegay in qofkii akhriya suuratulbaqarah kuna akhriya ikhlaas iyo iimaan uusan karaynin sixirka waxaana isku mid ah qofkii dusha ka akhriya iyo midkii kitaab ka fiirsada qofkii hal fadhi ku akhriya iyo midkii fadhiyo kala duwan ku dhammeeya aayadaha ugu dambeeya ee suuraddan ayaa sidoo kale qiimo gaar ah leh waana ka hortag uu nebigu tilmaamay inay kaga filnaanayso wax weliba oo ay ku jiraan cudurrada iyo balaayada sheekh cumar xayaakallah ayaa inoo sharaxaya faa'iidada ay xambaarsan yihiin labadan aayadood iyo weliba qiimaha mucaawadateenka ugu fadhiyaan ka hortagga cudurrada iyo ilaalinta caafimaadka insaanka روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحولي حديث كصحيحة من قرأ بالآيتين لبا آيات قفك أخرية من آخر سورة البقرة سورة البقرة قبل قبل إذا أه عدي أخرذة إيه كفتاه وكفلانيا إيه إمام النووي وحو تعليقنا يا رحمه الله تعالى الله نحرس رحمة واسعة حديث كقيبة الضنبيع كفتاه ويكفليهم حي كفليهم هبين نك أخريا لبضع عيد وكفرين بنقول قال النووي وحو رحمه الله تعالى قيل وحال معناه وحكى أنت كفتاه من قيام الليل هبين كاستاجس وكعل هذا كفلين بالليل وقيل وحال من الشيطان الشيطان ككفليهم وقيل وحال من الآفات مصائبتي برايا العسي ككفرين ويحتمل من الجميع وحصور تقرأ لما بين ككفرين تنطن بانا صحوه نبي إدلاقي عليه الصلاة والسلام إن لا إدلاقوا لما مصائب كستي وح كستبان با هات الشيطان كي أما مصائب تدعسي وحل بواكا كفرين إلا إلا سلاس أيام في عن تعليق في عن بون إمام النووي صاري آه آيات كبير كل احترنية سورة قاركود أو فضائل قاري كسر أرورتين xadiidkan kadeeta uu saxaabigu warinayo cabdilaahi bnu khabiib warinayo wuxuu leeyay rasuulkan la baxnay habeen mugdi ah oo habeen roob laho welibana mugdigeedu aada u adag yahay habeen baan baxnay buu leeyahay roobaysan oo roob leh habeenkuna uu mugdi leeyahay kharajnaa fii leylati madarin habeen robe- robaysan baan baxnay wa dulmatin shadiidin mugdi adagna leh macnaha madow badan leh nadlubu rasuula inagoo rasuulka rasul ilahi rasul- liyusallii lanaa si uu noo tukiyo fa adraknaahu waan soo gaadhnay faqaala wuxuu yidhi asallaytum miyaad tukateen qaala falam aqul shay-a waxba ma aanan dhihin way xishoonayaa ninka kale faqaala nabi wuxuu yihi qul dheh falam aqul shay waxba ma aanan dhihin uma qaala wuxuu yihi qul dheh falam aqul shay waxba ma aanan dhihin uma qaala wuxuu yihi qul dheh faqultu yaa rasuul allah maa aqulu maxaan dhahaa qaala wuxuu yihi qul waxaad tidhahdaa qul huwa allahu axad mucawadateynkana akhrisa labada qul acuudu birbilfalq walqud birbilnaas baa loo jeedaa xiina tumsi markaad garabaysan wa xiina tusbix markaad wadbarisan halaatha maraatin akhriso takfiik way kaaga filan min kulli shayin falajirada waxaa wanaagsan qofka muslimkii salaada maqribka markuu ka baxo adkaarta oo dhammaysto inuu mucawadateynkii ikhlaaska u akhristo masada saddex jeer salaada subaxa markuu ka baxana sidaa oo kaleeto inuu akhriyo wakadalika waxayba ku jiraanba adkaaru sabax walmasaana labadu way ku jiraan in la ilaaliyo adkaaru sabax walmasaa ayayna ku suurtagelaysaa وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم halkan ha inoo joogto xalqadan halkaas ayaan ka sii ambaqaadi doonnaa xalqada xigta inshaa allah sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع